Maalinta Macalinka Adduunka waa maalin caalami ah oo sanad walba la qabto shanta Oktoobar si loo xuso shaqada macalimiinta. Waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii waxa ay xusaysaa saxiixa talo bixinta ee Ururka Shaqaalaha Adduunka ee ILO iyo Ururka Qaramada Midoobay ee Waxbarashada Sayniska iyo Dhaqanka ee UNESCO. Maalinta Macalimiinta Adduunka waxa ay ujeedadu tahay in diiradda la saaro qiimeynta iyo horumarinta barayaasha adduunka iyo in la siiyo fursad lagu tixgeliyo arrimaha la xiriira macalimiinta iyo waxbarashada si loo dabaaldego maalinta macalinka adduunka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka unesco iyo waxbarashada caalamiga ah waxay sanad walba qaadaan olole si gacan uga geystaan sidii adduunka faham wanaagsan looga siin lahaa macalimiinta iyo doorka ay ka ciyaaraan horumarinta ardayda iyo bulshada agaasimaha xiriirka warbaahinta ee wasaaradda waxbarashada hirshabelle cabdishakuur maxamed xasan ayaa reediyo beerle uga warramay ahamiyadda maalintan cumar maalintan waa maalin weyn sababtoo ah kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii saxiixayaal iyo talabixiyaal kala duwan oo ka kala yimaada ururaha ururada shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyo i l o iyo ururkii qaramada midoobey ee waxbarashada iyo sayniska iyo dhaqanka ee unesco ayaa kulamo iyo sidoo kale shirar muhiim ah isugu yimaadeen waxay ahayd maalintaas inay u asteeyeen in qiimo gaar ah iyo horumarin gaara la siiyo barayaasha islamarkaana maalin lagu maamuuso lagu maamuuso adduunyadoo dhan loo sameeyo marka sidaa darteed unesco oo ka duuleysay in macalimiinta ay yeeshtaan si gaar maalin ay ku wada midoobaan ayaa kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii shantii oktoobar waxaa loo asteeyey in maantoo kale ay tahay maalin adduunyada macalimiinta ay weyneyso oo ay u dabaaldegto oo ay xusto si loo muujiyo dareenka iyo horumarka uu macalinka ku leeyahay qaar ka mid a macalimiinta ku nool baled weyne ayaa sheegay in maalintan qiimo weyn u leedahay
waxaan ku faraxsanahay maanta inaan kula wadaago munaasabadan qaaliga ah oo ku aadan maalinta macalinka adduunka macalinka marka laga sheekeynayo qiimihiisa iyo qaayihiisa wax halkan lagu soo koobi kara maahan sababtoo ah shay kasta iyo wax kasta oo dhaqaaqo oo maanta dunidan ka dhaqaaqo waxaa loo nisbeynayaa waa macalin dhakhtarku macalinaa soo saaray injineerkana macalinaa soo saaray waxa dunidan ugu muhiimsanoo dhanna macalinaa soo saaray marka macalinku waa wax aanan dadaalkooda iyo juhdigooda aanan lagu soo koobi karayn hal fadhi magacayga waa ustaad maxamed daahir muumin oo ku magac dheer ustaad shiine maanta maalin farxadeed bay noo tahay maadaama dib loo xasuusanayo doorka macalimiinta soomaaliyeed ee ku aadan waxbarista ubadkeenna runtii ka macalin shiin ahaan waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo farxadeed si kale haddaan u dhigo waa maalin macalimiinta soomaaliyeed ay u tahay muxuu ahay mahadcelin iyo dhiirigelin ay u tahay dabcan jiilka soomaaliyeed in mugdiga laga saarana waa wax waajib ku ah macalimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan qaar ka mid a waalidiinta ku nool beledweyne ayaa sheegay in macalimiinta caruurtooda waxbara ay ixtiraam u muujiyaan kolley waxaan ka mid nahay waalidiinta oo ku nool magaalada beledweyne khaasatan kuwa oo ardayda macnaha oo iskuulaadka macnaha macalimiinta oo maanta maadaama macalimiinta ay tahay maalinta macalimiinta waxbarashada waxaan u haynaa ixtiraam weyn si aad iyo aadah waxaan leenahay mar saddexaad iyo mar afraad kolley macnaha meeshaan maku soo koobi karo waxaan la qaybsanaynaa farxadda maanta macalimiinta la qaybsanaynaa xambaliya mar saddexaad anigoo ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada beledweyne maanta waa maalinta macalinka adduunka macalinkana waa waalidka labaad ee markii lasoo hoos loo fiiriyay caruurta maadaama ay tahay maanta maalinta macalinka adduunka aad iyo aad aan soo dhaweyneynaa markii hore ixtiraami jirnay haddana ixtiraameynaa insha allah qaar ka mid a ardayda wax ka baratay iskuullada magaalada beledweyne ayaa sheegay in xiriir fiican kala dhexeeyo macalimiintooda macalimiinteena xiriir inaan la sameeyno u hambaleeyno mar walba garab joogno waa ku asbanay maxaa yeele macalimiinteena waa waalidkeena labaad sanado badan oo hadda soo socdo waxaa rajeynayna inaan u dabaaldegno oo una hambaleeno farxadna ku wada joogno insha allah macalimiinteena iyo anagaba bismillaah hambalyo hambalyo hambalyo waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan macalimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaana la qaybsanayaa farxadda farxadda maalinta ku astaysan macalimiinta macalimiinta waa waalidiinteen xiriir fiicanaa nagala dhexeeyo maasha allah markasta waxaa dhaha hambalyo hambalyo